cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maam radio cadaado jawaar
duhur wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka ron warka duurnimada iyo hadaado qodobada warka duurr maanta ugu waaweynna waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahinta ka soo baxaya dagaal xooganoo maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka galguduud madaxda ku salaysa maamulka galmudug oo baaq ka soo saaro dagaalka maanta waa dagaalka maanta ee ka dhacay maxaas iyo gobol waa maxaas iyo degmada kaxandhaale ee gobolka galguduud degmada maamulka galmudug qaybta xawasguudda maanta weerar ku qaada degmada godan laba ee gobolka galguduud badeesaabka watarqa maleshabeeleed dabaxaween xoogan lagu sameeyey guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxda qaran dhalinyarada oo maanta ka kulmay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo sheegay dagaalbadyada ka socda gobolka hiiraan inay qayb u yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab gacanta lagu eedeeya gudoomiyaha degmada yaqsida gobolka banaadiga magaalada muqdisho ciidamada puntland iyo daacish oo maanta ku dagaalama qaybo ka mida gobolka bari qarax oogana maanta ka dhacay magaalada maneere iyo khasaaraha ka dhashay akhbaaraadka caalamka warka durnaad kamida ku soo saara waxaa ugu waaweyn milatariga suuriya oo weerar ku qaaday waddanka ciraaq iyo daacish oo sheegatay qaraxyo ka dhacay waddanka libiya intaas waxay qodobada ugu doorka ron warka dowlada raadiya hadaado gorog diyaalgarooba warkaas oo intaas ka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa duuru arbaca taarikhdu ay ku beegan tahay lix labaatanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa dhegaystoon qodobada ugu doorka roon warka duurma raadiyaha cadaado warkeena duur waxaa soo saara jila jaamac jile maad nuruur axmed ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinaya ee ku soo dhawaada warkii oo dhan dagaal u dhexeeya laba milasho beelaad ayaaba hadda wuxuu ka soconayaa degaan leela kaxandheele ee gobol oo ka tirsan gobolka galgadood hobkan ayuusa kaldown ayaa laisku adeegsanayaa milashyada ina halkaas ku dagaalamaya sida wararka halkaas naga soo gaaraya ay sheegayaan dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen khasaare isku jira dhimashiya dhaawaca oo ka dhasha dagaalka maanta ka dhaca deegaanka kaxandhaale ee gobolka galgadood ilaa iyo hadda lama og khasaaraha ka dhasha dagaalkaasi ka socda deegaanka leere kaxandhaale ee gobolka galgadood deegaanka kaxandhaale leera ayaa dhowr mar waxaa ku dagaalamay maleshiya bilaad maanta halkaasi dagaalka xoogan oo ku dhex maray dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cali geelle xaaf ayaa baaq ka soo saaray colaadaha ka taagan deegaanka leere maxaas oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo deegaanka kaxandhaale oo maanta dagaalka xoogan oo ka dhacay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ku baaqay in si sharoodla-aan loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka leeraa dhuudan cadde ee duleedka ka ah degmada maxaas ee gobolka hiiraan isagoo noo sheegay in galmudug ay ka go-an tahay in si dhow xaluhelidda arrintaasi ay soo kaashataan maamulka hirshabeelle si xal waara arrintaas loo gaaro colaadaasi loo baajiye usoo dhig duma ugu daadan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa xoosdag wuxuu ka hareeqay in dagaalka iyo colaadaha soo noqnoqday looga gudbi karo in dadka loolaha ee dagaalamaya ay xal keelaan ay xalna ay raadiyaan si ciladaas loo jooji lahaa dhinaca kale istaalka guud ee magaalada godanlaba ayaa waxaa maanta weerar ku qaaday ciidamadan wasaqda galmudug halkaasoo la sheegay in ay ma- ay haysteen milasho bilaad waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira guddoomiyaha ku-xigeenka degmada ee godanlabe cabdisalaan axmed maxamed soo dhow hadda ay maqlayso faahfaahin naga sii nabad sugudda maantay weerar ku qaaday isbitaalka degmada godanlabe ee gobolka galmudug iyo khasaare rasmi ah ilaa ay hadda aad ogtihiin ay ka dhashay
bismillahi raxmaan raxiim raadiyo cadaado eh, waa mahadcelimaha halkaas ku jiray Ah, yadkii waxay isku dayeen iska caabin iyo tabar dana inay muujiyaan hase haatee isla markii ciidanku wuxuu ku guuleystay inay markiina gacanta kusoo dhigaan oo markay gacanta ku dhigeenna waxay ula laabteen magaalada cadaado waa garta maxaan khasaaraha ka dhashay
Mm, eh, ilaa hadda hartaan eh, khasaaro eh, saas u badan ma jiro hase ahaatee eh, maadaama falka hadda uu dhacay eh, intaan kaaga sheegi kara waa intaas Eh, wixii faahfaahina dambana idaacadda dib aan uga soo sheegi doonaa hadduu alla idmo iid waa garta marka dadkii meesha lagu wararay ma la qabtay mise way fakadeen
Eh, wax saasa fakashaa ma jiraan dadkii gacantaa lagu dhigay markii horena dabcan niman la kari waayey ahaayeen oo dadkoodii ay kari waayeen Eh, eh, dadkoodii ay kari waayeen hase ahaatee dadkoodii oo iyo waxa eh, iyo askarta wadatashi dhex maray aa lagu weeraray Eh, sidaasaa gacanta loogu dhigay waa gartay imise qofa la qabtay malaynaa waxa ay mutesteen mari doonaan waa gartay imise qofa la qabtay
Eh, tiradooda saxdeeda hadda kuma sheegi karo insha allahu tacaala wixii wada bixina dib aan kasoo sheegaynaa waa kaas hadduu alla idmo
gudoomiye ku-xigeenka degmada godanlebe ayuu kaasoo qadka telefoonka si toos ugu jiray duuro wanaagsan warka dowrna raadiyo cadaado ayaa dhegeysanaysan oo si toosan kaga imaanaya f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa habeenadii xalay ayay ahayd markii kooxaha burcad koo afrikaan ah ay gudaha dalka koonfur afrika ay ku dishay muwaadin soomaalida oo ka mid ah dadka halkaasi ku ganacsada barabeedan ayaa muwaadin soomaalida allah u naxariistay lagu magacaabi jiray bashiir abuukar maxamuud ayaa waxa ay ku tageen kuna dileen goobtiisa ganacsi oo ku taala deegaanka leeraa goobta ay ku taalla waddanka koonfur afrika mid ka mid dadka soomaalida halkaasi koonfur afrika ku ganacsada ayaa wuxuu sheegay in dalka kadib kooxda burcadka ahayd ay goobta iskaga baxsan ha yeeshe ay baartan ay ku sameeyeen ciidamada booliska walow aysan ka qaban karin ama la soo qaban kooxdii dalkaasi ka dambeysay muwaadin soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika ayaa muddo laba bil ka hor ah fasaxa ku yimid muqdisho dib ugu laabtay halkaas oo ku noolaa muddo ka badan toban sano sida ay sheegeen eheladiisa dadka koonfur afrika ayaa inta badan waxaa lagu dilaa ganacsatada soomaaliyeed iyadoo ilaa iyo haddana dowladda dalkaasi ah aysan ku guulaysan in arrintaasi ay wax ka qabato halka warkaasi aad ka dhegeysanaysan waa raadiyaha cadaado f mta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hartisa halka caalamka oo dhanna ay dadka nagala socdaan aalada tubinta tooska live streamka wareyta ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa dib habeen lagu sameeyey guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee guddiga la faray miisaaniyadda labada kun iyo sagaaltanka in la hor keeno golaha soddonka bisha labiyo tobnaad ee labada kun iyo sideed tobanka si arrintaasi loogu codeeyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xubno cusub kusoo diray guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya magaalada muqdisho waxaa maanta si rasma uga furmay shirweynaha qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed kaasoo ay kasoo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed gulaada qadar iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xildhibaan qadiijo maxamed diiriye ayaa si wada jira u furay shirweynahaasi qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed shirkan oo sanadkiiba mar la qabto sanadkan ayaa waxaa looga hadlaya horumarinta ka qaybgalka dhalinyarada soomaaliyeed ee dhanka siyaasadda madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa wuxuu tilmaamay in dagaalbileedyada ka socda cusboonaysiinta deegaana hoos yimaada degmada maxaasi ee gobolka hiiraan inay yihiin kuwa taageeraya al-shabaab iyagoona ku baaqan waxgaradka beelaha inay waafajiyaan colaadaasi waxayna shacabka eh, carabka ku adkeeyeen in loo baahan yahay xilligan dhig oo dhig macnadarre ah lagu daadiyo iyadoo u tacsiiyey dadkii ku dhintay colaadda kuwan kalena ku dhaawacmay caafimaad deg dega u rajeeyey maxamed cabdiwaare ayaa wuxuu sheegay in hirshabelle ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wax walba oo soo dabaabi kara dagaalkaasi lagu hojoojiyo isagoo uga digay beelaha hirshabelle inaysan taageerin al-shabaab uu ku tilmaamay koox kasoo horjeeda nabadda iyo taageerada dalka soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne ayaa ku baaqay in xabad la joojiyo wixii dhacayna ay isku bayaan si nabad arrintaasi loogu dhammeeyo warka dooraba raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanhaysaan iyadoo maalmo ka hor shaqada laga joojiyey guddoomiyaha degmada yaaqshed ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa ganacsade loo soo xiray idaacadda warbaahinta raadiyaha cadaado wuxuu sheegay in guddoomiyaha uu ku sheegay in ku tagrifal awoodo uu sameeyey yuusuf cali maboog ganacsatada mararka qaar ayaa waxa uu sheegay in helladay guddoomiyaha yaaksheed uu kahor istaagay ganacsi uu ka degnaa fulinta lahaa islamarkaana uu weydiistay lacaga bad ah sidoo kale musuq maasuq dhul ayuu ku sheegay in halkaasi xoog lagu qabsaday wararka ka imaanaya deegaanka leeraqandalo ee gobolka bare ayaa sheegaya in xalay ciidamada puntland ee warar ay ku qaadeen farsimo ay ku sugnaayeen kooxda daacish ee ku sugan qaybo ka mida gobolka bare dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in khasaare lixaad leh uu ka dhasha dagaalka inkastoo ilaa iyo haatan aan lagu ogeyn khasaar rasmi ahay ka dhashay ma jiraan weli waxa warar ka soo baxay saraakiisha ciidamada maamulka puntland ciidamada puntland iyo daacish ayaa dhowr jeer waxay ku dagaalama qaybo ka mid ah gobolka bare warka duurba raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibac shan makaartisa warbaahinta dalkaasi kenya ayaa waxay sheegtay in afar sagaal oo si xun loogu dhawaamay qarax lala agsay xilla ay ku socdaalayeen ilaa inta la hayay dhulka xuduudka ah ee kenya ay la wadaagto gudaha waddanka soomaaliya qaraxaas ayaa waxaa la sheegay in laba askar ay u ka badbaada iyadoo askarti ku dhaawacantana la dhigay isbitaalka guud ee magaalada dhamadheera ee gobolka qoyi bare waddanka kenya dhinaca kale ilaa dhinaca ammaanka kenya ayaa waxay sheegeen in ninka asalkiisu uu soomaali yahay oo waddada lagu lugeynayay oo baagacmeeda uu kula beegsaday gaariga ay ciidamada kenya ay la socdeen taliska booliska mandheera ayaa waxa uu sheegay in ninkii geysta qaraxaas uu ka cararay goobta islamarkaana uu ka gudbay xuduudka soomaaliya siduu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee wararkan ayaa waxa uu ka dhacay xilli ay haweenada wasiirka difaaca ah kenya ay socdaal ay anshaacin ay ku tagtay salagyada ciidamada kenya ay qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ay ku leeyihiin gudaha waddanka soomaaliya halkaa warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo hadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hartes goorre waxaad dhegaysan doontaan akhbaaraadka caalamka iminkaas
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
warkaan akhbaarka caalamka warbaahinta dalka syriya ayaa waxay sheegtay in dhawax qarax lala beeqlay caasimadda suuriya ee damashaq milatariga suuriya ayaa waxay sheegeen diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen goobo hubka lagu kaydiyo oo ku taalla magaalada damashaq ee waddanka syriya saraakiil ka tirsan milatariga syriya ayaa warbaahinta dowladda waxay u sheegeen waagantarada lala beegsaday baqaarka hubka islamarkaana saddex askari halkaasi ay ku dhaawacmeen duqeynta diyaaradaha israa'iil halkaasi ay ka geysteen dowladda syriya ayaa waxay sheegtay in laba qabtay in ka badan gantaalo lagu soo ganay milatariga waxay sidoo kalena waxay sheegeen in khasaare oo kale halkaas uusan ka dhalan xalay warbaahinta syriya ayaa waxay baahiyeen muuqaalo muujinaya qalab habeyn oo hawada dhismaha oo ay ridayeen gantaalada ciidamada syriya dhanka kale ciidamada difaaca israa'iil kama aysan hadlin duqeymaha la sheegay inay ka dhaceen waddanka syriya ay ka geysteen ma dambe oo qoraal barta twitterka uu kusoo qoray milatariga israa'iil ayaa waxay ku sheegeen in gantaalada difaaca ay jawaab ahayd madaafiic looga soo reeyay dhinaca waddanka suuriya israa'iil ayaa marar badan bartilmaameysatay salagyada ciidamada iiraan iyo xamaas ay ku leeyihiin suuriya iyadoo u aragto inay halisa ku yihiin ammaanka dalkeeda iyo ugu dambeyn kooxda daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismadaamiin aha oo talaadii shalay lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka libiya bayaan ka soo baxay kooxda ayaa wax lagu sheegay wararkaasi ay ku dhinteen saddex qof oo la sheegay inay wax ku yaraayeen dowladda waddankaasi ku sugan libiya ayaa ka jirta xaalad fawdo ah tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer xukumayay ee dalkaasi maxamed cumar mal khadaafi sanadkii labada kun iyo koo iyo tobankee awoodaha dalka ayaa waxaa ku loolamaya dowlad kumeel gaar ah oo ay taageerto qaramada midoobe iyo jenaraal dagaal kula jira kooxda islaamiga iyo weliba maleeshiyaad hubaysan oo isugu jira kuwa argaxiso iyo kuwa hoos yimaada kooxo bilaadyo halkaasi ku suganaa guud ahaan iyo gab ahaanba dhegaystayaal intaasaan kusoo gabagabanayo warka duurmaa si toos aan kaga imaanay raadiyaha cadaado warkiina duur waxaa soo saaray jila jaamac jil xasan aan axmed ayaa la socodsiinayay cidda warka uu sugo isagoo maqlaya qoraal sabaro wata waxay dib uga baarbaraan karaan bejka internetka ku leenahay w w dot radio cadaado dot com intaan warkaan warka xigda u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu